magaalada jigjiga ee xarunta dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabshida itoobiya ayaa waxaa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen wasiiro iyo saraakiil ka tirsan maamulka ay xabshidu ka dhistay dhulkaasi shirkan ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo beegsan lahaa dadka shacabka ah iyo xubnaha mucaaradka ku ah maamulka ku daaban xabshida itoobiya ee dhulka soomaali galbeed waxa uuna maamulka si cad u sheegay in ay beegsan doonaan dadkaasi maxamed aadam oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka ay xabshidu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan beegsiga iyo caburinta dadka shacabka ah ayna go-aan ku gaareen in ay xabsiga dhigaan dad badan in laga hortago dadka khalkhalka abuuriya dadka kacdoonka hoosta ka waday sida sharci darradaa raba in dadka madaxa laysku geliyo inaan loo dulqaadan doonin waa go-aan soo baxay insha allah toddobaadan waxaa arki doontaan dad badan oo sharciga la horgeyn doono lala xisaabtami doono cabdi cali siyaad oo isna ka mid ah saraakiisha dhibaatada ba-an ku haya dhulka soomaali galbeed ayaa waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay beegsiga siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulkooda dadkan iimaanlaawayaasha ahe waxbaanu siyaasiyiinnahay ama siyaasiyiinta khasaartay anigoo aan idhaahdo waxay magaranaysahay taarget ay ka dhigteen inay ciidankan burburiyaan deegaanku si uu magaranaysahay uu khalkhal uu u galo oo magaranaysahay mindiyaha ama tooriyaha la isugu boobo oo dhibaatooyin culculus magaalada iyo magaalooyinka waaweynba ay uga dhacaan taarget bay yay ka dhigteen iyagoo waxyaalo kala duwan ku borobogaamaya ciidanka marka waxaan leeyahay ciidanku iimaanlaawayaasha shakhsiyada ah inayna magaranaysahay borobogaankooda iyo saxaafadooda ama yurub ha joogaan ama maraykan ha joogaan ama geeska africa magaranaysa ha joogaan ama eridan magaranaysa aan ku sugannahayba ha joogaan dadka iimaanlaawayaasha ee raba intay deegaanka burburiyaan inay kursi qabsadaan oo kowule ay ka bilaabaan in ayna u joojin oo shaqada siday magaranaysa hadda ka horba ay u socotay in ay u sii socoto wejigabaxna uuna ciidanka magaranaysa uuna ku dhicin shirkaas kadib waxaa si toos ah u bilowday beegsiga xubnaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda maamulka ay xabshidu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabshida itoobiya waxaana weerar ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya lagu beegsaday laba ka mid ah mucaaradka maamulkaasi labada xubnood ee ka tirsan mucaaradka ayaa ka badbaaday iskudayga dil walow oo midkood soo gaaray dhaawac kaas oo la dhigay xarun caafimaad sida ay warbaahinadu sheegeen waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in xubnaha uu qorshuhu ahaa beegsigooda ay gaarayaan sagaal ruux baaritaano hordhaac ah oo ay sameeyeen laamaha amniga ee dowladda xabshida itoobiya ayaa muujinaya in shirqolkan laga soo abaabulay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed islamarkaana ay ku lug leeyihiin xubno sare oo ka tirsan maamulkaasi kuwaas oo ugu horreeya hogaamiyahooda lagu magacaabo mustafa cagjar